Ururka Isu-taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Beledweyne ku soo gabagabeeyay tababar muddo laba maalin ah socday, kaas oo kor loogu qaadayay aqoonta saxafiyiinta ku cusub saxaafadda ee magaalada Beledweyne. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday ururka FISOJ iyo xubnihii tababarkan loo qabtay. Axmed Cali oo ka mid ah ururka FISOJ kana mid ah macalimiinta bixinayay tababarkan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
waxaa maanta halkaan noogu soo dhammaaday tababar laba beri soconayay oo lagu baranayay ee, aasaaska ama ee, beyska saxaafadda oo loo qabanayay labaatan weriye oo ku cusub saxaafadda Ee, waxaa qabanayay ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo visog aniga waxaan ka ahay ururka xogeyaha tababarada aan ka ahay iyo waxbarashada Een, Ahmiyadda iyo muhiimadda aad u qabateen tababarkan.
Een, tababarkan waxaan ugu talagalnay in saxafiyiinta xirfadooda kor loo qaado Ee, tababarkan waxaa ka faa'iideysanayay saddex boqol oo weriye oo ku cusub saxaafadda Ee, wuxuu soconayay tababaradan muddo saddex sano ah Ee, wuxuu soo bilowday laba kun labaatan iyo saddexdii Ee, waxaa waaye hadda sanadkan ayuu gabangaba yahay Ee, maanta reer beledweyne waxay u yeesheen in labaatan saxafi s- ku- oo aasaaska saxaafadda lagu baro kaasoo aan is leenahay ee, wuxuu kor u qaadi doonaa xirfadada saxaafadnimo Ee, waxaa lagu qaatay duruus aad muhiim u ah runtii marka laga hadlayo saxaafadda aasaaska saxaafadda wararka sida loo diyaariyo wararka sida loo qoro tiirarka wararka anshaxa saxaafadda ee, wareysyada sida loo qaado sida wararka loo qoro ee, fox bobka muxuu ahaye sida colaadaha loo tibiyo sida ra'yiga iyo xaqiiqda loo kala duwo sida xaqiiqooyinka loo gudbinayo macnaha ee, ee, loo xaqiijiyo waxay kaloo ku baranayeen ee, investigative reporting wax la yidhaha oo ah sida xoogaha loo baaro Ee, waxaan is leeyahay isu geyntooda ee, maadooyinkaas la qaadanayay inay maaragtay saxafiyiintan u noqon doonaan aasaas ay ku saleeyaan ee, wax ee, xirfadahooda iyo shaqadooda kaasoo aan is leenahay ee, horumar ayay ka samayn doonaan
Een, Tababaro sidaan oo kaleeta weli magaalada ma ku qabateen.
Een, magaaladan tababaro hore ayaan ku qabanay ee, laba kun iyo saddex iyo tobanka waan ku qabanay laba kun labaatan iyo afartii waan ku qabanay Ee, tababaro kala duwanay ahaayeen qaar waxuu ahaay environment u ahaay qaar waxuu ahaay ee, macnaha arrimaha cimilada looga hadlayay tebinta ee, cimilada iyo isbedelka cimilada qaar kale waxay ahaayeen badqabka saxafiyiinta qaar kale wuxuu ahaay ee, muxuu ahaaye ee, wada shaqaynta ee, booliiska iyo saxafiyiinta hadda tababaro badan oo kala duwan ayaan ku qabanaynay saddexda sano ama afarta sano lasoo dhaafaba runtii marka kan noociisa ayuu ahaay Ee, kuwaas waxaa loogu talagalay saxafiyiin muddo soo shaqaynayay laakiin kan waxaa loogu talagalay saxafiyiin hadda kusoo biiray ee, idaacadaha ama steeshinada saxaafadda Qaar ka mid ah xubnihii loo qabtay tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socday tababarka.
Een, hay-adda ama ururka isutaga suxufiyiinta ee fasaj een, waxay noo sameeyeen een, tababar aad u wanaagsan oo waxyaabo badan aan ka faa'iidnay Een, ani maadaama ahay een, weriyo ku cusub een, saxaafadda waxyaabaha aan ka bartay waxaa ka mid ah anshaxa een, werinimada een, meelaha halista u ah werinimada een, sidoo kale sida fakasbabka loo duubo wareysiyada iyo wixii la mid ah Een, ururka isutaga suxufiyiinta oo mahad celinaya waxaana filayaa tababarkan iyo tababar ka fiicanba inay noo qaban doonaan Ee, magacayga waa warsan maxaa xasan waxaa ka mid ah dhalinyarada maanta loo qabtay training labada maalmood oo soco- oo socday tababarka saxaafadda Ee, waxaa ka faa'iidnay ee, waxyaalo badan een, sida een, focus board ee, focus board-iga waxyaalo badan aan ka faa'iidnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxaad fataan faarax waxaan ka mid ahay dadka dhallinyarada ah oo saxafiyiinta oo ka faa'iideysta barnaamijkan loo qabtay dhallinyarada ee ay soo qaban qaabisa hay-adda fisaj waxaan kaga mahad celinaya wax badan oo ka faa'iida Tababarada sidaan oo kale ayaa muhiim u ah saxafiyiinta ku cusub saxaafadda si ay aqoon koris uga helaan saxafinimada.